Jidkun oo la shiiday Kenya waliba uu sadhirar-shiidiray lix boqol iyo konton kiilomitir oo iskiiras ah wadada weyn ee Garowe iyo buundada lamaad ee magaalada walibana hormaraase jaamacadda bariga Afrika way banaa jidkun useeya kuwa muhiimange aan sareerowka magaalada gudoomiyaha degmada Garowe ayuu u heliyeen mas'uuliyiinta wasaaradda arrimo gudo iyo howlaha guud ee waliba si wada jara iyo shiidikana jidka jaamacadda bariga Afrika ankore Maxamed Guure oo madaxa mashruuca World Bank ee degmada Garowe ayaa ku hadlay shiidikowka jidkun maanta halkan waxaa loo joogaa in lagu dhagax dhigo wadada isku xirta jaamacadda laamiga weyn iyo jidkaas kambool waa wado cabirkeedu dhan yahay lix boqol iyo konton mitir oo maraysa iskuulka halkaa kaga dhacaysa maxaa la yidhaahdaa wadada gambool degmada garowe ayaa wadadan soo dooratay markay aragtay baahida loo qabo maadaama waddo hore ay jidka ka jirtay waddadaasuna laga baqay inay keentay saxmad oo marka bariijka la furo si markaa saxmadda ay u kala yaraato waxaa degmadu ay dooratay in waddo dheeri ah oo mitira lagu daro jidkan oo dadka degan aad ugu baahnaayeen waddo sidoo kalena ay ku yaalaan xarumo muhiim ah sida jaamacadda iyo iskuulka gambool sidaa darteed maanta iskuulka agoonta halkan waxaa lagu dhagax dhigayaa waddadaas waa projectigii ay hore u socday waana qayb ka mida shaqooyinka hadda socda oo maaragtay dheeri ah oo waddada la socda waxay leedahay dhirteedii waxay leedahay layrkii waa drinejkeedii meeshii dadku marayeen marka waa waddo aad u dhammaystiran oo intii waddo laga lahaa ka leh dhanka kale gudoomiyaha degmada garowe cabdiqaadir maxamuud iyo sharaxaad gubi muhiimadda jidkun usa angliye hanti la dhisa usoona bulshada ka baaqi iyo la dareeraan amaba yo la shaqeeyaan dhismooyinka ku dareer wadooyinka ayay daba joogtaa sida laydiin sheegaba waa runtii waa waddooyinka ugu muhiimsan magaalada tan waa waddooyinka aan is leenahay runtii waxay noqon doonaa halbowlaha magaalada tan iyo xaafadan weliba sida laydiin sheegay waa lix boqol iyo konton mitir waxay noqon doontaa waddada tani two way laba waddo isdhaafaya waddada dhinaca ka xigta waxay noqon doontaa hal way oo u socda xagga gambool waxaan umalayaa garowe weli lagama yaqaano waddan wanweya oo la gelayo laakiin aan laga soo bixi karin waxaan rabnaa inaan la jaan qaadno caalamka oo aan baranno waddooyinka iyo sida loo maro waxaan jecel lahay runtii kuwaan iyo kuwa kaleba inaan dhagax dhigno kuwa badan oo inoo soo socdaan insha allahu tacala iyagana waa furi doonaa ilaahay idinkiis waxaan jeclahay inaan u sheego dhammaan dadka caasimadda ku nool inaan ka wada shaqeyno magaaladeennan iyo ilaalinteeda iyo bilicdeeda runtii muhiim bay inoo tahay inaynu ilaalinno muhiim bay inoo tahay inaan runtii dhammaanteen ka wada qaqal qaadanno isku xirnaanno magaaladan waxaa la rabaa qof walba xil baa ka saaran dowlad iyo shacabba waxaan rabnaa inaan wada ilaashanno wasiirka wasaaradda arrimo gudo dowladda puntland cabdi faarax juuxa ayaa waliba uuse sheegay in dhismo wadooyinkuyu muhiiman yihiin ganacsiga dhaqaalo iyo amniga bulshada aad baan ugu faraxsannahay inaan ka qaybgalno furitaanka waddadan ka ah ee jaamacadda bariga afrika iyo dugsiga sare ee gambool isku xidhaysa arrin muhiima weeye magaalada waayahanbaa howl fiican oo dhinaca dhismahabaa ka socday waxaan rajaynaynaa dhaqso in la isla furo iyada iyo buundada waddadan wax weyn bay waxay ka bedeli doontaa isla socodka magaalada iyo taraafikada iyo saxmadda magaalada ka jirta waana arrin la bogaadiyo oo lagu faano runtii waa bogaadinaynaa marka waxaan u mahad celinaynaa degmada guddoomiyaha iyo khabiirka ninkale dhidaal oo runtii saldhig u ah barnaamijkan iyo dhiiraandhirintiisa waan ogahay iyo injineerada ka shaqaynaya hawshan intaba aad baan u bogaadinaynaa waa hawl wanaagsan waxaan rajaynaynaa inaan dhowaan ka soo qayb galno furitaanka buundada iyo waddada oo mar kale ay muhiimaddeeda ay timaaddo aad iyo aad ba u mahadsantihiin